أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo faahfaahin ka bixisay dagaalkii shanta jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta maraykanku uu tababaray ee bangaraafta dhanka kalena ka tacsiyeysay dadkii shacabka ahaa ee ku shahiiday gacanta maleeshiyaadkaas murtadiinta ah mar kale kooxda riddada soomaaliya oo wajahaysa dabaylo siyaasadeed oo xooggan dhuusamareeb iyo caabud waaq oo looga dhawaaqay in laga diidan yahay mashruuca doorashada qof iyo codka ee xasan gurguurte qodobada kale waxaa ka mid a maxaan ka ognahay xaqiiqooyinka iyo dowrka mujaahidiinta al-shabaab ee bariga afrika xaggayse ku socotaa xaaladda soomaaliya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan maqaal xasaasi ah oo uu qoray qoraaga soomaaliyeed ee cabdirasaaq xaaji xuseen axmed madoobe hogaamiyaha maamulka shahaadala dirarka ah ee jubbaland oo weerar afka ah ku qaaday xasan gurguurte digniin culusna u diray kataayb al ikhbaariyah oo baahisay muuqaalka leh oo lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta cabdiraxmaan ciro hogaamiyaha maamulka shahaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan oo gaaray magaalada talaabiib ee dhulka falastiin ee yuhuudda ay gumaysato baydhabo maleeshiyaad ka tirsan kuwa kooxda riddada soomaaliya oo boobay makhaayado iyo goobo ganacsi oo ku yaalla bartamaha magaalada qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xalid dagaal culus kala hortegay kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa baangaraafta oo ka soo guureeyey degmada buulamareer islamarkaana ay hawada sare ka ilaalinayeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka si maleeshiyaadkaasi ay u dhibaateeyaan shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan inta u dhexaysa degmooyinka buulamareer iyo kuntuwaarey ee wilaayadaasi balse allah fadligiis ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kala hortegay kolonyadii maleeshiyaadka murtadiinta waxaana halkaasi ka dhacay dagaal shan jeer lagu jebiyey maleeshiyaadkii bangaraafta kuwaas oo bakhtigooda ay halkaasi ka daabushay diyaarad helikobtar ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ku faahfaahiyey dadkii ku shahaado qaatay dhibaatadii maleeshiyaadkaasi murtadiinta ay geysteen iyo khasaaraha lixaadka leh ee maleeshiyaadkaasi iyagana dhabarka loo saaray haddaba ku soo dhowaada waraysiga lala yeeshay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalem qaala tacaala faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin jazaaka allahu khayran xalay waxaa ka dhacay duleedka degmada kuntuwaarey dagaal iskaga hor yimaadeen ciidamo duulaan ah oo calooshood u shaqaystayaal ah oo maraykanka usoo tababartay iyo mujaahidiinta u taagan jidka allah dagaal ayaa ka dhacay meeshaasi ilaahi subxana wa tacaala guuldarro iyo jab ayuu qoorta u geliyey cadowgii soo duulay loo yaqaanay bangaraaf ee maraykanka uu tababartay ee uu ugu talagalay dadka muslimiinta ee marasta ah inuu ku dhibaateeyo ee muslimiinta ah dadkaas oo hadda abaare kasoo kabanayay noloshooda la daaladhacay ayaan mogtahay ugu talagelin inay mogtahay khalkhal geliyaan noloshoodana waxa weeyaan ay usoo dhigteen ilaahay subhaana tacaalana wuu ka argoostay
waa tahay imisoo qof ayaa ku waxyeelowday sida aad hadda xogta ku haysaan jazaaka allahu khayran kolley cadowgaani waxa uu taagan yahay ee, waa dadkaas muslimiinta ah ee marasta ah inuu dhibaateeyo dhibaatada uu shabeelada hoose ka geystana wax laga soo koobi kara maaha marar badan ayaa dad muslimiin ah oo maras ah oo maato ah oo qaarkood hataa xoolo dhaqato iska yihiin qaar beerley yihiin qaar nabadoonno yihiin ayay deegaano badan ku dhibaateeyeen inta ugu talagalay maraykan uu asaastay intaasay ahayd xalay marka dhibaatada xalay deegaanka ay ka geysteen dadka shacabka ay u geysteen saddex qof ayaa deegaankaasi ku shahiiday hal qof oo muslimana uu ku dhaawacmay ilaahay subxaana tacaala waxaan u weydiinaynaa dadkii ku shahiiday inuu shahaadadooda ka aqbalo ee muslimiinta ahaa kuwii dhaawacmayna ilaahay subxaana tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu ilaahay bogsiiyo caafimaad siiyo eheladoodana samar iimaan allah ka siiyo dadkaasi waxaan ka xusi karnaa nin nabadoon ahaa oo siciid madar la yidhaahdo nabadoonka degmada kuntuwaarey ee maxamuud hiraab ayuu ahaa ilaahay subxaana tacaala shahaadadiisa ka aqbalo isaga iyo xaaskiisaba meeshay cadowga waxa weyaan ku dileen waxaa kaloo aan ka xusi karnaa ninka saddexaad wuxuu ahaa nin macalin ah oo weliba curyaan ah macalin dugsi ah oo dugsi dhigayay dad wax barayay haddana iska nin maskiin ah ayuu ahaa isagana sidoo kaleeto wuu ku shahiiday ilaahi subxana tacaala shahaadada ka aqbalo dadkaasi marka ayay cadowga wax u yeeleeyeen Ee, waxyaalo yaroo dee guryo badan oo mogtahay xabadaha iyo meelaha ay ay ku doldololiyeen way jirtay laakiin intaasaa dadka soo gaartay nin dhaawacna waa jiray asagana gacanta wax ka gaareen ilahi subana taala ha bogsiiyo asagana waxa weyaan xaaladiisa waa lala tacaalaya goobaha caafimaadka ayaa la geeyey intaas ayaa dadka soo gaaray ciidamadan markii ay howlgalla noocaana sameeyaan waxa ay sheegaan inay beegsanayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab adigana waxaad sheegtay in dad shacaba meesha wax ku gaareen marka bal ka warran arrinkaas ciidankan calooshooda shaqaysayaalka ah ee maraykanka uu tababartay ee soomaaliya u joogo waxa weeyaan dhibaateynta dadka muslimiinta ay ku- u geystaan mar kastaba waa maragma doonto dadka way ka warqabaan markas dadka muslimiinta ayay dhibaateeyaan cunug radiica oo afar bilood jira hadda kahor waa dileen nin sheekh ah waa dileen nabadoon waa dileen dumar waa laayeen caruur waa laayeen cid ay dhaafeen ma laha beeraley xoololey dad ay dhaafeen ma leh waa laayeen dad muslimiin ah oo beero iska qodanaya habeenkii intii la dul imaado xabadda lagu tiriyaa waa waxay ugu talagaleen maraykanka oo dadka mugtahay dowladdaas liibiga ah ee cadowga islaamka ah maanta waxa weeyaan waxay ugu talagaleen waaye dadka muslimiinta inay ku dhibaateeyaan xaqiiqatan haddee waa maragma doonto dadkeeda ee la laayey xalay ee la aasay maanta dadka way u wada jeedeen meelo badanna way ka ge- saasay ugu geysteen dhaqankooda saas ah inta badan ma aadaan meelaha dagaalada iyo mogtahay iyo culeysyada ku jira ma aadaane dadka muslimiinta unbay dhibaateeyaan haddee ilaahi subxana tacaala nuu ka argoosan doonaa waana jabi doonaan insha allah taala sidii xalay u jabeen ayay int- inta dhimanna u jabi doonaan insha allah tacaala muslimiintaanaan ciribta dambe iskale insha allah ka hor weerarka ciidamadiinna ma la socdeen dhaqdhaqaaqa askartan ciidankani waa lala socday maalmo ka hor ayay imaadeen degmada buule ayay imaadeen halkaas kasoo duwalaan tegeen mujaahidiinta waxa weeyaan way u diyaargaroobeen waa lala socday hadda meesha ay marayaan waa lala socday waa loo diyaarsanaa ee marka ilaahi subxana tacaala ayaa waafajiyey ilaahi subxana tacaalaana garabkooda ka baxay nimankii murtadiinta ahaa ee baangaraf iyo calooshood ushaqaystayaalka ahaa ilahi subxana tacaala garabkooda ka baxay jab ayuu alla dhabarka u saariyey walaalaha marka way la socdeen hadba meesha ay marayaan waa la socdeen xalay ayay soo gureeyeen waa la helay xalay dagaal ayaa laga hortegey bafaafka hore ee magaalada kuntuwaarey ilahi subxana tacaala wuu jebiyey dhowr jeer ayay soo weerar tegeen inta jeer bay soo weerar tegeen ilaa shan jeer ah waxa weyaan ilahi subxana tacaala waa jebiyey mujaahidiinta dagaal ayay kala hortageen muslimiinta waa laga difaacay waa la jebiyey adig kulley khasaa'irka hadda soo gaaray ee cadowgaas ilahi subxana tacaala uu dhaxalsiiyey sideed murtad ayaa ku bakhtiday waxaa kale oo burbur uu soo gaaray markay laabanayeen oo afaafka buule ay sii maraayeen markay jabeen kadibna gaari cabdibile ah ayaa miine ayaa haleeshay iyagana sidoo kaleeto waxaweyaan askar ayaa kaga bakhtiday gaarigana waxaweyaan burbur ayaa soo gaariyay bartaas ayay ka jiiteen iyagoo jiidanaya ee buulo la galeen ilaahi subxana tacaala waa jebiyey marka waxaweyaan jabkaas ayaa soo gaariyey mana suuragelin waxay u socdeen xaqiiqatan uma suuragelin dadka muslimiinta inay dhibaataan inay rabeen waxaweyaan intuu ilaahay u qadiray ayaa ku baxday intaan ka badan inay geystaanay rabeen ilaahi subxana tacaalana waxaweyaan wuu jebiyey intaas ayaa cadowga soo gaartay ugu dambayntii hadda waa sidee xaaladda amni ee degmada kurtawaarey iyo guud ahaan gobolka shabeellada hoose degmada kuntuwaarey xaaladeeda hadda waa degan tahay wax culeysoo hadda ka taagan ma leh dadka waxaweyaan si nabad ayay u joogaan alxamdulilah ilaahi subxana tacaala cadowgiisii xalay ee mogtahay rabay inay carqaladeeyaan amnigoodana ilaahi waa ka jebiyey si barwaaqo ah oo nabad ay ku jirta ayay waxaweyaan deegaankii waxaweyaan u joogaan wax culeysa hadda ka taagan ma leh dadka sharciga ilaahi subxana tacaala ay hoos harsanayaan dadkii muslimiinta ayay ku shahiiday ehelkii ay ka tegeen samar iyo iimaan allah ka siiyo owlaadoodana waxaa weyn ilahi subxaana watacaala samir iimaan ha ka siiyo marka xaaladda hadda waa degan tahay culeys hadda kama jiro alxamdulilah ilahi subxana watacaalana cirib dameedka wuxuu siin doona dadka muslimiinta ah dadkaani waa dad muslimiin ah sharciga ilahi subxana watacala ay ku dhaqmayaan waxa lagu maagan yahay loogu soo duulayo mar kastaba waa ku dhaqanka shareecada islaamka iyo amnigana ay heleen waaye cadowga waxaa weyaan wuxuu xaqiijinaya mabda anagana mabdaa xaqiijinayna anaga mabda islaamiya xaqiijinayna iyagana mabda kufri ah oo taaquut ah ayay xaqiijinayaan intaasaana waxa weyaan dagaalku ka taagan yahay ilahi subxana watacala inuu jebin doonaa gobolka si guudna hadda culeys hadda ka taagan male dadka waxa weyaan beerahooda ay tabcanayaan roobkii waa la helay alxamdulilahi dadka waxa weyaan beerihii way usoo baxeen meelaha qaar oo roob ku yarana way jirtaa ilahi subxana watacala waxaa weydiisanaynaa inuuna soo noo soo dhammaystiro roobkaasi jazaaka allahu khayra بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka mar kale kooxda ridada soomaaliya ayaa wajahaysa dabaylo siyaasadeed oo xooggan iyadoona magaalooyinka dhuusamareeb iyo caabudwaaq looga dhawaaqay in laga diidan yahay mashruuca doorasho ee qof iyo codka ah ee uu xasan gurguurta wato haddaba wararkii ugu dambeeyey ee qodobkaas waxaa si dhow ula socday islamarkaasina inoo soo koobaya maxamed xasan alfaatix bismillaah aad baad u mahadsan tahay cabdiwahaab mar kale siyaasadda dabadheefnimada ku dhisan kooxda ridada soomaaliya ayaa meel xun gaartay maanta oo keliya ah dhowr magaalo oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa looga dhawaaqay in laga diiday mashruuca loogu yeeray doorasho iyo qof ee uu soo abaabulay xasan gargurte madaxa kooxda ridada soomaaliya axmed madoobe hogaamiyaha maamulka ashaadala dirarka jubbaland isugu yeeray oo horeyba u diiday mashruuca siyaasadeed ee xasan garguurte kana mid ah kooxaha mucaaradka ee isugu yeera golaha mustaqbalka ayaa maanta hadal uu ka jeediya duleedka magaalada kismaayo wuxuu kaga hadlay arrimaha siyaasadda iyo khilaafka kala dhexeeyo xasan garguurte wuxuu sheegay in weli ay joogaan halkii hore u joogeen islamarkaasna kooxda ridada aysan aqoonsi uga baahnayn wuxuu ka jawaabayey hadal jimcihii lasoo dhaafay kasoo yeeray madaxa kooxda ridada oo ahaa in aysan axmedoobe u aqoonsanayn madaxweynaha maamulka jubbaland oo ay u aqoonsan yihiin nin ku joogo sharci daro axmedoobe arrinkaas wuxuu ku tilmaamay in xasan gargurte qudhiisa uu yahay nin muddo kororsi ku joogo villa soomaaliya wuxuuna uga digay madaxa kooxda ridada inuu sii wado siyaasado uu ugu yeeray inay yihiin kuwo qariska hornimo ah wuxuu ku goodiyey in maamulka isugu yeera jubbaland uu go-aan qaadan doono haddii xaaladda kooxda ridada sidaas si ahaato wuxuu cambaareeyey weerarkii maleeshiyaadka kooxda ridada ay ku qaadeen guryo ay magaalada muqdisho kaga sugnaayeen xubno ka tirsan kooxaha mucaaradka axmedoobe wuxuu hadalkiisa ku dhidbay in nin ka taliyo xaafad ka tirsan degmada wardhigley uusan soomaaliya madaxweyne ka ahaan karin isagoo u durxoodaya xasan garguurte maadaama villa soomaaliya oo ah madaxtooyada kooxda ridada ee ku taalo degmada wardhigley markay halkaas ay wax marayaan ayuu maamulka shahaadala dirarka lagu magacaaba galmudug wuxuu isna gobolka galgaduud uga dhawaaqay in doorashooyinka xasan garguurte aysan ka socon doonin degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi wasiirka warfaafinta ee maamulkaas ayaa wareysi uu bixiyey wuxuu ku sheegay in magaalada dhuusmareeb iyo deegaanada kale uu ka arrimayo maamulka galmudug aysan ka dhici doonin wax lamid ah doorashooyinku sheegadii ka dhacay magaalada baydhabo aysan ka dhici doonin deegaanada maamulka galmudug iyaguna ay doorasho qabsanayaan sidoo kale magaalada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud iyana maanta waxaa kasoo yeeray dhawaqaan u wanaagsaneyn xasan gargurte iyo kooxdiisa oo ah in magaaladaas aan lagu qaban doonin waxa loogu yeero doorashooyin iyo qof saraakiil ciidan ayaa goob fagaaro ah kula hadlay kumanaan qof waxayna sheegeen in haba yaraatay cabudwaaq aysan ka dhici doonin doorashada uu wato xasan gargurte oo aysan madaxweyne u aqoonsanayn muddo xileedkiisina uu dhammaaday magaalada muqdisho iyana duufaano siyaasadeed oo kuwan lamid ah lagu diidan yahay xasan gargurte iyo doorashadiisa ayaa maanta kasoo yeeray siyaasiyiin iyo odayaal kasoo jeeda gobolada mudug iyo galgaduud ayaa shi jira aad ku qabtay war-saxaafadeed ay soo saareen waxayna ka digeen in dagaalo ku salaysan doorasho qof iyo cod waxa loogu yeera ay ka dhacaan gobolada mudug iyo galgaduud waxaa laleeyahay shirarkan iyo hadalladan kasoo kala yeeray muqdisho iyo gobolka galguduud waxaa gadaasha ka taagan oo fangareynaya axmed cabdi kaariye qorqor oo ah madaxweynaha maamulka shaaldararka ee galmudug ninkaas oo si aad ay isku diidan yihiin xasan gurgurte hadda waxaa muuqata in maamulada ashaaldarrada ee dalka ka jira sida galmudug jubbaland puntland iyo somalilan dhammaantoodba ay diidan yihiin siyaasada uu wax ku maamulayo xasan gurgurte waxaa keliya ah ee maamulkan usoo harana waa dhanka maamulka isugu yeeray hirshabelle oo ah runtii maamul fadhid ah fadhigii suniya magaalada jowhar kaas oo noqday maamulka keliyaah ee bogaadiyey isdoorashadii dhowaan ka dhacday magaalada baydhabo xasan gurgurte maleeshiyada ay ku qabsaday magaalada baydhabo jowharna cali guudlaabo ayuu heshiis leeyahay inta kale maamul goboleedyadii way isdiidan yihiin waxaana kasii daran cadaadisyada dhanka siyaasadda kaga imaanaya siyaasiyiinta mucaaradka ee fadhigoodu ee magaalada muqdisho waraysi jimcihii lasoo dhaafay xasan gurgurta uu bixiyey ayaa muujinayey culeyska siyaasadeed ee ka haysto gudaha dalka lamana oga sidaa uu ku sii joogi karo fila soomaaliya iyadoo dabeelahan siyaasadeed ay ku furan yihiin
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxaan ka ognahay xaqiiqooyinka iyo dowrka mujaahidiinta al-shabaab ee bariga afrika xaggeese ku sii socotaa xaaladda soomaaliya haddaba waxaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa maqaal dheer oo uu qoray qoraaga soomaaliyeed ee cabdirasaaq xaaji xuseen maqaalkan waxaa gacanta ku dhigay islamarkaasina inoo soo akhriyey faysal mahad soomaali al-shabaab waa mid ka mid a awoodaha siyaasadeed ee sida weyn uga muuqda dalka soomaaliya maamuladooda bartamaha iyo koonfurta saameyntooda iyo halka ay maanta ka taagan yihiin masiirka dalka ayaa ah mowduuc si joogtaa loogu falanqeeyo kulamada siyaasadda ee gudaha dalka iyo shirarka caalamiga ah ee qaramada midoobay midowda yurub midowda afrika jaamacadda carabta iyo igaad inkastoo al-shabaab tahay koox mayal adag oo siyaasadda iyo caqiidada islaamka isku laraysa haddana waa nidaam xooggan oo awood u yeeshay inuu sameeyo nabad kala dambayn iyo hannaan maamul oo ay ku qanacsan yihiin inta badan dadka ku hoos nool gobollada iyo magaalooyinka ay ka taliyaan jessica stan oo ah cilmi baare maraykan ah oo si gaara ugu takhasustay argagixisada iyo xagjirnimada ayaa qabta kooxda ka dagaalanta soomaaliya inaysan mudnayn in la muujiyo hufnaantooda laakiin haddana waxay sheegtay in cilmi baaristu ay qasab ka dhigayso in xaqiiqooyinka lasoo bandhigo si loo ogaado cadowga awooddiisa iyo saamaynta fakarkiisa gudaha dalka iyo dibaddiisaba al-shabaab waxaa laga qabaa laba aragti oo isbarbar socda qayb waxay u taqaanaa awood adag oo u taagan difaaca dalka kuna jirta kaalintii daraawiishtii sayidka ee la diriirtay gumaystihii caddaa halka qayb kalena ay si adag u dhaliisho una aragto inay caalamka ka dambeeyaan islamarkaana ka soo horjeedaan wada noolaanshiyaha iyo waxwada qaybsiga intaasi waxaa dheer in kooxdu iyaduna isku aragto inay tahay awood u taagan difaaca diinta iyo dalka waxaan dhegaystay khudbad uu ciiddii fitriga jeediyey amiirka al-shabaab axmed cumar abuucubayda sidoo kale waxaan la socday khudbad uu ciiddii carafo jeediyey afhayeenka ururka cali maxamuud raage labada hadal jeedin waxay ahaayeen kuwa taabanayay masiirka dalka dadka diinta iyo food securitiga ama sugnaanta cuntada waxaana ka muuqday kalsooni dowladnimo iyo hiigsigooda ku aadan la dagaalanka ajanabiga iyo soomaaliyo isjecel oo hal jiha u jeysata dhanka kale waxay isku arkaan inay ka adkaadeen dowladda soomaaliya maadaama dagaalkii uu xasan sheekh bilaabay sannadkii laba kun iyo laba-iyo labaatankii uu sababay in kooxdu dib u soo celiso ciidanka qaranka lana wareegto magaalooyin iyo deegaano dheeri ah madaxweyne xasan ayaa waraysi uu shalay bixiyey ku qiray in looga guulaystay dagaalkaas laakiin wuxuu taageerayaashiisa ku qanciyey inay guushaasi tahay mid ku meel gaar ah oo aysan noqon doonin mid kama dambaysa dabcan ereyadaasi waa xigmad uu horay u adeegsaday mahatma gandi halgamaa hindiya u dhashay oo la dagaalamay gumaystihii ingiriiska si kastaba ha ahaatee siyaasi swedish ah oo si weyn ugu foogan arrimaha siyaasadda soomaaliya kana mid a dadka sida dhow ula socda xaaladaha dalka oo aan shalay ku wada qaxweynay grand hotel stockholm ayaa dagaaladii dhex maray al-shabaab iyo dowladda afartii sane ee lasoo dhaafay ku tilmaamay laba weji wejiga koowaad waxaa qaaday buu yidhi dowladda wejiga labaadna waxaa qaaday al-shabaab haddii si dhaba loo eego dowladda maanta jirta waxay la tacaalaysaa caqabado badan oo isbiirsaday amni dhaqaale kacdoon bulsho iyo sidoo kale cadaadis siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda ah caqabadahaasi ma aha kuwa fudud waxaana ka dhashay in adduunka oo dhan uu aragti hoose ku eego dowladda israa'iil ayaa aqoonsatay somalilan trump ayaa dowladda qashin ku tilmaamay qaar ka mid a dalalka galbeedkana waxay dhimeen dhaqaalihii ay siin jireen mintidiinta waxaa miisaan xooggan u yeelaya jiritaankeeda muddada dheer go'aankeeda aan isbeddelbeddelka iyo tanaasulka lahayn midnimadeeda iyo awoodaheeda dhanka fikirka oo ay aad uga faa'iidaysanayso sida warbaahinta waxaan daawaday dhowaan muuqaalo lix qaybood ka kooban oo ay ku soo bandhigtay faragelinta diineed ee lagu hayo dalka taasoo anigu aan u arko qayb ka mid ah waxyaabaha argagixisada abuuraya ama qofka soomaaliga ku xambaaraya inuu hubka qaato faa'iise kulane iyo cabdikariin barqad oo aad u mucaarada al-shabaab waa markii ugu horraysay oo aan arko iyagoo u riyaaqaya hadal uu filimka ku dhex sheegay cali dheere oo ku baaqayay in soomaalidu mid ka noqoto ka hortagga ololaha kiristaamaynta oo meel la iska dhigo waxyaabaha kale ee lagu kala duwan yahay arrintan waxaan u soo hadal qaadayo ayaa ah inaan muujiyo sida ay nimanku xujadooda u caddaynayaan iskuna dayayaan inay qof walba oo soomaali ah ama xataa ajanebi ah ku qanciyaan inay yihiin niman lagu haysto diintooda iyo dalkooda laakiin dhanka dowladda markaad eegto waxaad arkaysaa inay samaysay cagsiga waxyaabaha kooxdu ku hormarayso haddii kooxda muddo dheer jiritaankeeda ilaashanaysay dowladdu way sii kala qaybsamaysaa somalilan marka laga yimaado waxaa madaxtooyada bannaanka ka ah jubbaland iyo puntland haddii al-shabaab dadka ku hoos nool aad u ilaaliyaan qabkooda madax bannaanidooda iyo ammaankooda taas beddelkeed dowladdu waxay barakicisay in ka badan hal milyan oo qoys gar iyo gardaro waxay ahaataba haddii kooxdu midaysan tahay dowladdii dhexdeeda ayaa hubka isku haysta oo ku hor dagaalantay bulshada muqdisho sidoo kale meesha ay shabaabku dadkooda qabyaaladda kala dagaalamayaan kuna qancinayaan inay diinta ku midoobaan dhanka kale dowladdu waxay burmuudgaraysaa kala sooc ku salaysan qabiilka arrimahaasi oo dhan waxaan aaminsanahay inay keeni doonaan in mintidiintu mar un helaan fursad diyaarsan oo ay dalka kula wareegaan xataa iyagoon dagaalamin horey waxaan u soo aragnay in taalibaan ay la wareegeen afghanistan hadda koox wadaadda ah ayaa qabsaday dalka maali intiisa badan kuwaasoo lacag ku baadigoobaya madaxweynihii dalkaasi al-shabaab waxaa soo badanaya dadka ku qancaya markaan anigu baaritaan sameeyey isla markaana aan akhriyo daraasaad badan lana sheekaystay dad dhulkooda ka soo laabtay iyo suxufiyiin xogogaal ah beesha caalamkuna waxay ka sii niyadjabaysaa la dagaalankooda halka waddamada dariska sida etoobiya ay dhibaatooyin daaqili ah la daalaadhacayaan iyadoo ay sidaa tahay dowladda ayaa weli doonaysa inuu waddanka foodo sii ahaado oo aan ka harno caalamka halka kuwa kale ay danaynayaan inay la baxaan khayraadkeena siiba shidaalka iyo macdanta hadalkii uu madaxweynaha soomaaliya ka jeediyey magaalada jowhar toddobaadkii tegay dhammaadkiisii waxaa ka muuqday inuu geli doono heshiisyo cusub oo hor leh xilli la isku haysto muddaxileedkiisa laguna xamanayo inuu taageero ka helayo dowladda turkiga oo uu kala dhexeeyo heshiisyo dhaqaale kuwa amni iyo kuwa difaac ugu dambayntii waxaa biyokama dhibcaan ah inay fakaraan dadka soomaaliyeed oo la isku dayo inaan isku nimaadno annagoo madax bannaan oo uusan ajannabina guddoominayn waxaan arkaa haddii labeynta bulshada iswaraysato loona hadlo si xor ah lagana doodo danaha dalka in la fahmi karo al-shabaab lagana faa'iidaysan karo khibradahooda militari maamulka amniga iyo daacadnimada xal ma ahan labaatan sano kadib inuu dalkeena u burbursanaado ajande dagaal oo aan keena ahayn oo reer galbeedku noo keeneen maqaalkan waxaa qoray cabdirasaaq xaaji xuseen
الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kataa'ib al ikhbaariyaha ayaa baahisay muuqaalkii sagaal iyo labaatanaad ee lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta waxaana muuqaalkani uu soo gudbinayaa guddiga uu raashinqaybin ka samaynaya deegaanka luuq jeelow ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu beddelnay
أحمد عبد يوسف آذن أبو بكر محمد
walaalayaal ilaahay baa subxaana wa tacaala mahadle marka koowaad allihii muslimiin naga dhigay diinka islaamka nagu hanuuniyey waa nicmo iyo gallad weyn oo allah subxaana wa tacaala uu noo galay alxamdulilah aladii hadaana lihaada wamaa kunnaa linahtadi lowla an hadaana allah intaa kadib dadka muslimiinta ah waa walaalo diinka islaamka ilaahay subxaana wa taala u soo deji bay walaalo ku yihiin inama almu'minuuna ikhwa allah subxaana wa tacaala yidhi nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimu akhulmuslim muslimka muslimka kale walaalkiis waaye dhibaatooyinka markay dhacaan abaarahan hadda wax lamid ahoo kale dadka muslimiinta inay isu gargaaraan inay isgacan qabtaan oo masaa'ibtii la qaybsado waa dhaqanka dadka muslimiinta laga rabo in isu naxariisanno iskaalmaysanno waa midda keentay xarakatu shabaab almujaahidiin iyagoo cadow la dagaalamaya cadow khaariji iyo mid daakhili ah labaduba oo waddankii aad ogtihiinoo lagu soo duulay gaal nooc ka mida oo nooc kasta uu yahay waddanku waa joogaa afrikaanadii baa jooga gaal caddaan iyo madow waddanku waa joogaana lagu soo duulay iyadoo marka intaas yacnii dhib jiro oo dagaalka ay ku jiraan xarakadu mujaahidiintu oo cadow daakhil iyo khaarijba ay la dagaalamayaan ayay haddana idiin soo gurmadeen mar haddii abaar dhacday oo abaar timid oo xoolihii baabba'een ayay walaalahooda muslimiinta u soo gurmadeen iyagoo gacan cadowga kula dagaalamaayo yay gacanna kale iska tabar yar oo yacni tabartooda yar tahay iyo haddana idiin soo gurmadeen walaalnimada iimaankaa keenaysa wax intaan ka badan hadday hayaanna waa idiin keeni lahaayeen dadka muslimiinta badqabkooda iyo wanaaggooda iyo diinkooda inuu badbaado dalkooda u badbaado waxaa weeyaan dhaqaalahooda u badbaado waa waxay mujaahidiintu taagan u dagaalamayaan mar warka waxaan ku soo koobaya walaalayaalan gacmaha isqabsanno
bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhahda magacayda aadan cali maxamed waxaana joogaa luuqjeelow waxaa na soo gaaray oo nala soo geersin loo keenay raashiin ka kooban afar shay bur bariis sonkor iyo saliid waxaa na soo geersiiyey guddiga haddii la rabo islaamka walaayada qabaaraha ayaa na soo geersiiyey
waxaan jooga nuqjeelow waxaa liisay saddex kiish lacag sirida guddiga abaaraha isii waa ku mahadsan yihiin boqolki boqol waxaan rabnaa in macnaha wixii dambeeyana aan loosoo dabdhigin in lagu soo daraan jecelna
gaawa cabdulaahi mursal tuulada nuqjeelow guddiga abaaraha liisiiyey saddex kiish liisiiyey lacag siliid waa ku mahadsan yihiin ilaah mahad iskaale waa ku mahadsan yihiin magacayda waxaa la yidhaahdaa bedel xasan aadan waxaan joogaa luuqjeelow galabta waxaana soo gaaray guddiga abaaraha waxayna keeneen raashiin afar shay ka kooban bur sokor saliid guddiga waxaan ka codsanaynaa inuu sidaasii laba laabo waana u abaad noqaynaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بقى مهد اسكاله مهد لما أنت يدى الله اسكاله نوفض ديي ما أنتي هوشا النمد و أرميه قدي قرمة كعبارها راشين قيبتي ما أنت أنقلني اللي نوفض ديي أيام مهد اسكاله هل كان هذا ما أنت أكا غيبني waa degmada luuqjeelow beledweyne wuxuu u jirtaa tobaniyo siddeed kilomitir waxaan ku qaybinno isugu keennay toban iyo laba tuulo laba iyo tobankaas tuulo ku hareeraysan beledweyne iyo aaggiisa kuwo ayaa magaalada agteeda aan ka yimaaday hareeraha magaaladay ka wada yimaadeen luuq jeelo baa ugu soo dheerayd toban iyo siddeed kilomitir ayay magaalada beledweyne u jirtaa maanta ilaahay mahaddiis waxaan ka qaybinnay raashiinkii waxaa ilaahay mahaddiisa inay ku soo aadday xilli dadka ay aad baahay ugu qabeen badar horeo yiilna uusan jirin ayaa ilaahay soo waafajiyey ilaahay ayaana ku mahadsan waxaa mahadsan walaalihii iyo dadkii muslimiinta ahay oo ka qayb qaatay in la gaarsiiyo gurmadkan abaaraha waxaan leehay marka dadka walaalaha oo hadda raashinka la siiyey waxaan idinkula dardaarmayaa waad og tihiin mujaahidiintoon dekad lahayn eeraboor lahayn walaalaha naftooda jeebkooda ay ka soo bixiyeen ayaa layidhi laydima ilaabin waa laydila socdaa baahidiinnaa lala socdaa mujaahidiinta xarakatu shabaab almujaahidiin waa hooyo hooyana xilli kasta ayay afka ilmahooda wax u gelisaa xilli kastay wax idiin keenayaan waa taa hadda beledweyne tuulada la yidhaahdo hadda tanyaroo u dhow tixi tixi sideed kilomitir ay magaalada u jirtaa reer tixi may maqlaysiin yaa nimankaasu wax ma idiin keenaan si abaar u dhacday beledweyney joogaan ayagaa la degan tihiin wax raashiina ma idin siiyaan reer tixi maya waa mahadsantihiin marka ogaada inaan laydi iloobin magaalada beledweyne gudaheeda haddaan rabnaan ku bixinaynaa xaragadu ma idi iloobin waa hooyo hooyana xilli kasta ayaa la nuugaa ama badar laga cunaa marka ogaada sidaas waxaa kaloon leehay insha allaahu dadkii mujaahidiinta ha loo duceeyo mujaahidiinta ha loo duceeyo waxa waaye dhibaatada iyo cadow ayagoo cadow la dirira ayay badarkay cuni lahaayeen idiin keeneen waana idiin keenaan hadda kadib hadday wax yimaadaan idima ilooba xaaladda waa la soconaynaa abaarta ilaahay ha naga qaado ilaahay ha naga kaafiyo adinkana inaad soo ducaysaan ayaa laydinka rabaa
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka axmed madoobe hogaamiyaha maamulka ashahaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa weerar afkaa ku qaaday xasan gurguurte digniin culusna u diray qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kala hortagay kolonyo maleeshiyaadka murtadiinta baankarafta ah oo ka baxay degmada buulamareer dhanka hawada sarena ayay ka ilaalinayeen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka islamarkaana doonayay in ay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee hoos harsanaya harka shareecada islaamka dagaallo shan jeer lagu jebiyey murtadiinta ayaa ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka buulamareer iyo kurtumuwaarey waxaana bakhtiyada murtadiinta goobta ka daabulay diyaarado helakabtar ah waxayna murtadiinta oo jabay khasaare culusna dhabarka ku sitaa dib ugu laabteen magaalada buulamareer khasaaraha horudhaca ah ee dhimashadu waa sideed murtad gaari cabdibile ah ayaa burbur xoogan uu soo gaaray kadib markii uu haleelay qarax ay ciidamada mujaahidiintu een la beegsadeen waxayna iyagoo gaariga jiidaya murtadiinta la galeen magaalada buulamareer waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maxaa ka soo kordhay socdaalka ciro ee yahuudda madaxweynaha yahuudda isxaaq horzog ayaa xaruntiisa magaalada qudus ee sahayanadu ay xoogga ku haystaan ku qaabilay madaxa maamulka ashahadaladirirka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo wafdi oo maanta halkaasi gaaray herzog oo ka hadlay munaasibadda soo dhoweynta ayaa sheegay in booqashadani muujinayso iskaashi cusub oo ballaaran isagoo xusay in israa'il ay somalilan u aqoonsatay dal madax bannaan halka somalilan ay sidoo kale furtay safaarad ku taal qudus wuxuu carabka ku adkeeyey in labada dhinac ay wadaagaan wax uu ku sheegay danaha amniga la dagaalanka xagjirnimada iyo kobcinta iskaashi dhinacyo kala duwan ah sida beeraha tiknolojiyadda caafimaadka iyo ganacsiga israa'iil waxay somalilan u aqoonsatay dal madax bannaan taasi oo ahayd xaqiiqo jirtay muddo tobannaan sano ah somalilan waxay dooratay inay safaarad ka furato qudus oo ah caasimadda israa'il ayuu yidhi isxaaq horzog isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi sii raaciyey sawirada quruxda badan ee muujinaya reer somalilan oo lulaya calanka israa'il qulubtayada ay diiriyeen annaguna maanta waxaan si la mid ah ugu faraxsannahay in calaamada somalilan ay ka babanayaan madaxtooyada iyo guud ahaan qudus madaxweynaha yahuuddu waxaa kale oo uu soo jeediyey in arrinta ficil loo bedelo oo labada maamul ay ka gudbaan bayaanaadka una gudbaan iskaashi dadweynaha dhexdiisa ah wuxuu sheegay in labada dhinac ay wajahaan khataro isku mid ah sida xagjirinta madaxweynaha maamulka dabarilifka ah ee hargeysa ayaa dhankiisa sheegay in booqashadu tahay mid taariikhi ah oo lagu xusuusan doono taariikhda diblomaasiyadda somalilan isaga oo uga mahadceliyay yahuudda soo dhoweynta iyo aqoonsiga maanta waxaan halkan u taaganahay anigoo wada salaan mahadnaq iyo qadarin ka timid lix milyan oo ah muslimiinta reer somalilan ayuu yidhi ciro mar uu ku been abuuranayay shacabka muslimiinta ah ee ku nool gobollada waqooyi ee soomaaliya waxaa kale oo ciro uu xaqiijiyey in maamulkiisa ay si buuxda uga go-an tahay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga uu la leeyahay yahuudda gaar ahaan dhinacyada amniga horumarka dhaqaalaha tiknolojiyadda iyo kobcinta iskaashiga khibradaha iyo fursadaha labada dhinac madaxa maamulka hargeysa waxaa kale oo uu ka dhawaajiyey in booqashadani ay ka tarjumayso waxa uu ku sheegay qadarinta iyo is-ixtiraamka ka dhexeeya labada maamul iyo labada shacab islamarkaana ay dhiidibada u aasayso marxalad cusub oo ku salaysan saaxiibtinimo iskaashi iyo dana wadaag geesta kale waxaa maanta kulan horodhac ah oo kooban ku yeeshay magaalada qudus wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka yuhuudda jidcoon saar iyo madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro dabalilif ciro intii uu maanta ku sugnaa magaalada qudus waxaa la sheegay in uu ubax dhigay qabriga teodor hertsal oo ah yahuudigii aasaasay sahyuuniyadda ee lahaa fikradda yuhuudda ay casrigan ku qabsatay dhulka barakaysan ee shaam wafdiga ciro waxaa ka soo horreeyey wafdi kale oo culus oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda somalilan cabdiraxmaan daahir aadan bakaal kuwaasoo shalay gaaray dhulka yuhuuddu xooga ku haysato gaar ahaan magaalada talaabiib wafdigan oo iyaguna maanta qayb ka ahaa soo dhoweyntii ciro ee qudus ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga guddoomiyaha baanka wasiirka macdanta wasiirka biyaha wasiirka madaxtooyada ataliyaha arrimaha dibadda iyo xogayaha xafiiska madaxweynaha somalilan muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay xubnaha wafdiga oo lagu dhex wareejinayo gudaha magaalada qudus ee yahuuddu ay ixtilaalka ku haysato sidoo kale waxaa la baahiyey sawirada kulamadii ka dhacay aqalka madaxweynaha yahuudda waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dibadbax lagu diidan yahay doorashada gurguurte oo ka dhacay galgaduud isku soo bax ballaaran oo maanta ka dhacay degmada caabuud waaq ee gobolka galgaduud ayay bulshada magaalada iyo maleeshiya aad u hubaysan ku diideen doorashada uu wato murtad xasan gurguurte dibadbaxayaasha oo soo bandhigay hub iyo gaadiid dagaal oo ay ku rakiban yihiin qoryaha culus ayaa si adag u diiday doorashada uu wato gurgurte waxay sidoo kale diideen doorashada uu xasan sheekh maxamuud ka wado deegaanada uu ka arrimiyo maamulka galmudug mid ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka qaybta ka ahaa dibadbaxa ka dhacay degmada cabuud waaq ayaa sheegay inaysan ogolayn nooca doorasho ee xasan sheekh wuxuu ku guudiyey haddii doorashada lala soo aado ay dagaal kaga hortagi doonaan doorashada uu wato gurguurte ayaa la kulmaysaa diidmo xoogan waxaa horey u diiday diidanna siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulada jubbaland iyo puntland iyo maamulka koonfur galbeed walow maamulkii lafta gareen ay kooxda riidadu u adeegsatay awood ciidan meeshana ka saartay waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa yuganda oo dalkeeda ka musaafurisay ku dhowaad afartan qof oo kasoo jeeda kongo sababa la xiriira ebola wararka laga helayo saraakiisha ciidamada ee yuganda ayaa sheegaya in kooxdii ugu dambeysay oo ka koobnayd shan qof lagu qabtay goob kontarool ah oo ku taal degmada bakwaaj ee dalka yuganda xilli ay kusii jeedeen magaalada kambala ee caasimadda dalkaasi wasaaradda caafimaadka ee uganda ayaa ka digtay in dadka suugalootiga ah ee kasoo tallaabaya xadka ay la wadaagaan dalka kongo ay si fudud u faafin karaan cudurka halista ah ee ebola kaasi oo maalmihii iyo isbuucyadii ugu dambeeyey aada ugu faafeeyey dalka kongo waxay sidoo kale wasaaradda caafimaadka sheegtay in la socodka xuduudaha uu yahay tiirka ugu muhiimsan ee qorshaha yuganda uga hortagayso cudurka ebola gaar ahaan maadaama gobollada xuduudda la leh kongo ay yihiin kuwa si fudud looga gudbi karo waa gartay maahirow maxay ahayd hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta la hadalhayay waad mahadsan tahay cabdi wahaab nahadalaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxa ay ahayd maleeshiyaadka kooxda ridada ee bilo ka hor duulaanka ku qaaday magaalada baydhabo ayaa ka sheeganaya duruufo nololeed oo aad u adag iyo kuwa amni intaba maleeshiyaadka oo gadoosan ayaa maanta falal dhac yaab leh ka sameeyey magaalada baydhaba cabdi wahaab sida wararku ay sheegayaan waxay ku qamaameen maqaayado ku yaal magaalada baydhaba waxayna boobeen raashin bisil iyaga oo handadaad u jeediyey ganacsatada leh maqaayadaha ay u dhaceen murtadiinta oo u muuqday in ay qiil u yeelayaan boobka hantida ummadda ayaa saacado ka hor baraha bulshada ku faafiyey sawirro muujinayay cuntada ay kooxda ridada siisay waxayna soo muujiyeen raashin uray oo u muuqda in tarxii ku dhalay iyo gudaafadda weelashii ay wax ku karsanayeen maleeshiyaadka loo yaqaan haramcad waxa ay ka sheeganayaan mushaar la-aan muddo ku dhow laba sano balse kuwa la geeyey baydhabo ayaa dhac ku haya bulshada baraha bulshada ayaa arrintan si aad ah looga falceliyey cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga inta
قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaalka leh oo qayb ka ah silsiladda quduufa shariica ee lagu soo bandhigayo tartankii qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri qaybtiisii saddexaad laguna soo bandhigayo tartanka soddonka jus ee qur-aanka kariimka waxaana tartankan kaalinta koowaad ka galay cumar aadan xuseen oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee baay halka kaalinta labaad uu ku habsaday cabdiraxmaan maxamed cali oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe kursiga kaalinta saddexaadna waxaa ku soo fadhiistay yunis macalin cabdulaahi oo matalayay wilaayadii islaamiga ah ee bakool guud ahaanna barnaamijkii faafareebka wararka caawo habeen isniina waa naga intaas inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا